markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladda amniga ee magaalada muqdisho kadib weerarkii al-shabaab dhowaantan ay ku qaaday xarunta gobolka banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab xasan kaafi cabdiraxmaan ayaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda meelo ka mida gobolada dalka soomaaliya barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesoor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo brofesoor daqare sida aan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba maxaa u suuro geliyey al-shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo sideese looga hortegi karaa weerarada caynkan oo kale ah waad mahadsantahay xasan kaafi o aad baan ku salaamay adiga iyo saaxiibada wasiirada iyo aqoon-yahanada igala qaybgalaya aragtida dooda runtii waa laba su-aaloodoo ishuwan su-aasha ay weydiisay say ugu suurta gashay inay galaan iyo maxaa laga qaban karaa runtii weli koonfurta soomaaliya waxaad moodaa inaan amnigii boqolkiiba boqol aan dowladdu sugin walow horumare aad u ballaaran laga sameeyey statiska galmudug iyo hirshabeelle kuwo kalean la qorsheynayo marka maadaama haddee aan boqolkiiba boqol aan la dhammaystirin hanaankii howlgalkii madaxweynuhu ugu horkacayay waa suurtagal marka in gobolka banaadir oo kale la galo ama meelo kaleoo kale la galo waa suurtagal because amnigii weli boqolkiiba boqol lama sugin taa waa taa haday imaato qaabkeen looga hortegi karaa waxyaabaa nocoo kale taa waxaa looga hortegi karaa in mxua xeelado fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka banaadir duqa iyo ku-xigeenada iyo gudogaasha degmooyinka waaxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka in la sameeyo qorsho mataqaanaa feejignaana oo inta amniga laga sughayo ayse waxyaaba waaweyn oo maasifa si tii daraad oo kaleeto inaysan dhicinin taana waan rajeynayaa in dowladda hoose xamar iyo ciidamada qalabka sida booliiska iyo cid kasta inay biis ku tahay waan rajeynayaa waxaa laasti aan u baahnayn waxay tahay soomaaliya oo amni ah oo nabad ah ayaan rajeynaynaa muddadii koobnayd oo madaxweynuhu ballan qaadana allah la fudeeyo ومعسن تهي أحمد عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهرين وسلام يا اختيارت إلى فردسة ودود إلى غيب جليسة كدبنا بعد في أو إيه وسلام يا يدي استيال كبا سؤالش مركان هراء وقاله سيكوبا وحن ربعين أنو يراهدو محاكيني إن أي يعني قوب أمان كذا لأليار نوعاس وكلا وحواد عان كو ما أها مرر بدن يدحضي wax badan wax soo noqnoqday waaye cilada jira sababkoodna waaye sidaan anuu kolley dareemayo waana cilado ka dhex jira hay-adaha dowladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ha ahaato ama saamayn badan ama tuhumo badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dowladda dhexdeeda qolyahan khawaarijtaahi calaamado muujinaya oo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabihii horeoo dhacay oo aan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro waayahan ba aan arkaynay sarkaal dilaa'a iyo dhakhtar dilaa'a iyo macalin dilaa'a iyo waxaasoo dhan aan arkaynay siyaabo badanna wixii aan yacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan sidaas awgeed qodobkaasi inuu keenay oo aan dadaallo badan markay dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyey inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas wakhti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortegi karaa ah waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinkan dhacaya maalin walba wax isu eg eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnayn in naqshadahan wax laga barto oo hay-adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhimka oo halbowlayaashii ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la samayn karaa jiree la sameeyo
marka hore inaa laaweynela raajicuun intii dhimatayna ilaahu naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaaha caafiyo runtii laba arrin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ay qabato xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxay ku taalaa xamarweynow meel waxaa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan goobo ganacsi goobo dadka ay ku badan yihiin marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii o dhan laga fogeeyo suuragal maaha gaar ahaan hadda meesha weerarka uu ka dhacay kasoo galeen iyo derbiga gobolka waxaa udhexaysa wax ka yar toban mitir ayaa udhexeeya marka dee bulshadii o dhan lama rari karo soorta taa marka waxay nukuleysay in ay isqarxiyo u yimaado sidoo kale macnaha gawaaridii waa la xanibay dadka hadda yimid waa dad shaksiyaad oo lugeynaya marka dee dadkii shaksiyaadka ahaana lama xiriir karo haddii magaaladii dhan marka la yidhaha baabuurna yaana soconin ee dadkii aana soconin soo marka suuragal maa horta taas ayaa waxay u nugleysay gobolka banaadir in la weeraro mar labaad runtii markii laba kun iyo sagaal iyo tobankii injineer yariiso allah u naxariiso gudoomiyihii hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen waxaa xasuustaa agaasimihii amniga axmed kaysi iyo tiimkiisi waagaas in derbigan in la adkeeyo in la seero meel ay macnaha ciidamada fuuli karaan oo taawarada waxa loo yaqaana in la keeno laba is oo kala duwan in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo balse meesha ay hadda kasoo galeen waa meel loogu talagalay emergency exit baabuur muuse imaan qof ayaa yimid qofaana isqarxiyo balse laakiin waxaa u baahannahay isla xisaabtan isla xisaabtankaas marka wuxuu furo u noqonaa waxyaabaha badan oo laga xallin karo waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah gobolka banaadir dhowaan al-shabaabaa weeraray dadaa ku dhintay kuwo kale waa ku dhaawacmeen meeshaas khasaaraa ka dhashay maxaa u fududeeyey al-shabaab inay galaan gobolka banaadir sideese wax looga qaban karaa markaan aadayno oo meelaha aan xafiisyada dana kale ka yeeranayno sahal ma aha in la galo oo sahal loo iskaga gudubta maaha waa jagab waxaad jakin dheer baad maraysaa marka waxaan waa bini aadan oo dee il ilma eegto marka rarka qaarka ciidanku ay dadaalayaan saan is leeyahay laakiin haddana runtii waxaa jira xoogaa isdhexyaal baa jira waxaan isleeyahay weli aaggaasi nimankii khawaariijta ahaa way ku dhex jiraan sirdoonkooda ama wardoonkooda ama xuuraankooda ayaa meeshaas u badan marka waa daraasaynayaan inta adigu aad amniga ku dadaalayso ayagana daraasad kale wadaan oo ah inay meeshani ay action ka sameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayagoo kalafo kala duwan dhar kala duwan wato noocyo kala duwan u socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay u adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraasayeen muddo dheer ay soo daraasaynayeen waa u dabacsanaatay marka waxaan isleeyahay runtii waa gabagabo maxaa yeelay maxay soo lax gowracaan geeda kama laabato wixii labadii stayda oo soo gabagaboobaya wixii firxadkoodii ayaa gudaha soo galay marka waad moodaa waxaad moodaa marka nafbaxooda inuu gobolka banaadir ku soo ururay axmed cabdulaahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga waxa ay rumaysan yihiin in al-shabaab markii looga xoog roonaaday dagaaladii lagula jiray ee ka socday gobolada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhuumaalaystaan isagana dhex abaabulaan marka si haddaba looga hortago dhibaatooyin ka yimaada al-shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dowladdu ha samayso waa mahadsan tahay xasan kaafi kooxahan khawaarijtaahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax laysla wada og yahay meel walbana ay ku jiraan ganacsiay ku jiraan dumaray ku jiraan waxbarashay ku dhex jiraan hay-adaha dowladday ku dhex jiraan meel walbay dhex yaallaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka bannaanka loo adkeeyey oo maanta ciidamadii dowladda iyo siyaasaddii dowladdao dhan loogu wajahay in militari ahaan loo wiiqo guulo badanna looga gaaray shaqo ahaanna ficil ahaan gudaha gobolka gobolkan banaadir oo caasimadda ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiiya oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliiska kaliya aan lagu sii dayn oo siyaabo badan wixii laysugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaarahoo gobolku leeyahay la sameeyo darees u gaarahoo leeyahay gobolku la sameeyo cid lagula xisaabtamo haddaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dallacsiin qofkii asaga ay ka timaado daloolo xaggii mas-uuliyaddiisa ahaana uusan ciqaab kala kulmayn wax la sixi karaa ma jiraan wasiir maxamed mukhtaar al-shabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray laba kun iyo koo tobankii labaiyo tobanka sano ku xigay howlo argagixisnimo ay ka fulinayeen horta marka arrinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagula jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan aan leenahay heer federaal waxaa kamid ah dhowaan waxaa golaha wasiirada ansixiyeen eh, sharciga eh, dhisida eh, hay-adda amniga eh, niisa sidoo kale waxay ansixiyeen sharciga la- la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaalo marka waa tallaabooyin aada u muhiim ah oo sa- ka saaciidaya dowladda inay la dagaalamaan eh, argagixisada sidoo kale waxaa aada loo kordhiyey wada shaqaynta u dhexaysa ciidamada amniga ee kala duwan ha noqoto gaar ahaan booliska iyo niisa iyo kor ayaa loo qaaday Eh, sida uu madaxweynaha ka sheegay garoonka eh, eh, injineer Yeyso markii uu ka hadlayay barnaamijkan yara garanwaa macnaha in dadka deegaanka ah, gobolka banaadir lagu dhiirigeliyo qof walba alaala aysan garanayn ama haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq aan garanayn inay soo eh, report gareeyaan ama ay soo sheegaan waa waxyaabaha eh, saacidaya in kooxda sidoo kale macnaha culays badan waxaa la saaray dhaqaalaha xisaabo badan la xiro waati hadda ay dhaxas u- u- ee dowladda ay sheegtay 250 account la xiray meesha kaliya ay u baan isleeyahay way ka dhimantaa waxay tahay dareys la bedelo macno badan ma sameynaya sababtoo ah dadkan way soo ga- oo way soo kubiyeysanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay'adaha amniga ee gobolka banaadir mu federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxaad u malaysaa in labadiiba uu u dhexeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion eh, wareer ayay keenaysaa cabdulaahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaad ku talin lahayd anigu waxaan qabaa marka gobolka banaadir amnigeeda si loo sugo waxay ku habboontaa si ciidan gaar in loo helo mas-uul gaar oo gobolka banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugidda amniga gobolka banaadir la yidhaahdo in la magacaabo oo si gaar loo ma- magacaabo oo ciidan gaara tiimlo oo imka- imkaaniyaadkiisa loo dhammaystiro oo hadhow aan liskuula leexleexan kolba qole ay qolada kale ku tuurin laguna abaalmarin karo ama lagu ciqaabi karin waa kow labo Ee, waxaa jira barnaamij la yidhaahdo ee, baaris oo guri ee, ilaa guri ah ayaamaha nagu socday Ee, waxaan qabaa taas markay ciidamadu samaynayaan war- war baa sii baxa dadkaa loo sii sheegaa waxaa la yidhahdaa wax- waxaad maqlaysaa caawa xaafadhe baa la baaray olredi dad baan og arrintaas ayada inaan inaan la ogaanin oo cidda saacadda la dhaqaaqaayo waxaan ahayn inaan hore- inayna bixin oo- oo ay noqoto mid sila inay noqoto markii wax la baarayo waa mahadsan tahay brofesor daqare sidee amniga magaalada muqdisho xilligan jira wax looga qaban karaa Eh, xasan waad mahadsan tahay Eh, runtii su-aashaas waa su-aal muhima anu waxaan aaminsanahay see amniga loo soo koraa hadday timaado xamar anu waan kasoo shaqeeyey xildhibaan baan kasoo noqday gudoomiye deg baan kasoo noqday aad baan u aqaanaa heer gobol degma waaxlaan waan aqaanaa waxa ugu habboon waxay tahay eh, in nidaamkii dowladaha hoose ee muqdisho lagu maamuli jiray organicada caadigahayd in lagu laabto oo for example hadda eh, waqtigan xaadirka la joogo eh, muqdisho waxaa weeyaan waa sagaashan tuulo weeye Ee, waa toddoba iyo toban degmo oo degmooyinka qaar ay ka kooban yihiin shan waaxood qaar lix ka kooban yihiin qaar afar qaar saddex wax la yaqaano waa organica gobolka taalo haddii marka la samayn lahaa counsilskii ama golayaashii deegaanada toddoba iyo tobankii dowlad hoose ee muqdisho la samayn lahaa oo laantii fulinta iyo laantii mataqaanaa ee mataqaanaa xer- xeerdejinta iyo ururadii bulshada rayadka iyo ee maxaa saliyadii booliiska iyo ee, waax laanta la samayn lahaa oo ugu yaraan dad ee, toban kun shan iyo toban kun oo dowladda hoose ka shaqa bilaabi lahaayeen mar hore ay amni waxmadu dhammaan lahayd mar hore adeegii caafimaad la heli lahaa waxbarasho la heli lahaa human resourcega weli lagama faa'iidaysanin waana problem soomaalida haysa guud ahaan da- gobollada koonfureed wasiir maxamed mukhtaar ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanada oo isgarabsanaya waxa ay guulo waaweyn ka soo hooyeen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda hirshabeelle iyo galmudug oo kale haddaba guulahaasi sidee u aragtaa qaab noocee ayaase lagu xorayn karaa goobaha ay weli shabaab uga sugan yihiin hirshabeelle iyo galmudug waa guulo mudan in la soo dhoweeyo maanta waa ilaahay mahadiye qaybo badan oo ka mid ah bartamaha soomaaliya ee ha noqoto hirshabeelle ama galmudug in eh, laga xoreeyey waa dabcan saa sheegtay weli deegaano ayaa haray marka horta guud ahaan fikradda waa fikrad aada u fiican eh, in la soo dhoweeyo Eh, inta hartayna eh, laga wada shaqeeyo marka eh, dowladda iyo dadka iyo kulligeen dhammaanteen waxaa noo taalo saddex shaqo ayaa noo taalo oo midda koowaad oo ah eh, dhulkii la xoreeyey sidee marka amnigiisa loo sugi karaa oo looga sifayn karaa eh, har adiga ku haray sababtoo ah dib mar walba waxay isku dayayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhex sameeyaan deegaanadii la xoreeyey sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xoreeyo gaar ahaan wixii webiga dhankan galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo oo ugu horeyso in horta ciidan qaran oo soomaaliyeed ee la geeyo ee ciidanka darawal la geeyo ee dadka deegaanka ahaa manaha ayaga la dhiirigeliyo lala shaqeeyo in macnaha meeshii ee kacdoon laga abuuro waa mahadsantahay Eh, cabdulaahi maxamed aadan waxaan isleeyahay eh, alxamdulilah rabi alcaalamiin een, maanta ummadda soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u baryaayo ama u baryay olready maxaa yeelay dad khaflad ku jiray oo afduub ku jiray oo shan iyo toban sano eh, jaha ay u dhaqaaqaan waqtiga waxaa tiihi la dhihi jiray ti- waqti jaha loo dhaqaaqa la garan waayey oo oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa relief helay oo oo- oo oo noloshoodii ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo ilaahay abuuray oo mataqaanaa adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib iisu fahmay qofka inuu isaga is akhriyo ayaa ka fiican inuu marka hore qof kala akhriyo ciidanka qarankana runtii si aan hore loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo mudan ayay u sharagaleen runtii goobaha ay weli ku harsan yihiin goobaha ay ku haadis- ay ku harsan yihiin waa in lagu degdegaa haddii dib looga dhaco oo ay dhacdo in laga daaho ama waa loo diyaargarooba iyo xagga lasoo maraya inta ay dhacdo waa janiska ayagu ku xisaabtami karaan berkamaan oo dib isugu urursan karaan oo meelo badan kasoo diyaargaroobi karaan marka waxaa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaadaya si qaflad in loogu qaado profesor daqare dhul badanaa laga qabsaday al-shabaab oo ka mida eh, deegaanada hirshabeelle iyo galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyey sidee u aragtaa kuwa dhimanse sidee sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn karaa Ee, runtii ee, labada state howl weyn baa horta laga qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dowladdu ay gacanta ku dhigto waxaa loo baahan yahay adeegii dowlad bixineed in la- in la geeyo dadka oo dadku ka raystaan systemkii hore ee nimankaasayto caafimaadka la geeyo waxbarasho la geeyo booliis la geeyo maxkamad la geeyo nidaam saxa la geeyo taas waa loo baahan yahay waxaa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency tallaabaa la qaado dadku dulqaadkii wuu dhammaaday ee, waxoogaa nasri a imaaday hadda m- ee, indhihii waa la- ee, maskaxdii way way fiicnaatay waxaa loo baahan yahay si degdeg in loo- in loo soo xoray labadaa gobol ee, hirshabeelle labadaa state hirshabeelle iyo iyo galmudug waa inay lixdan casho ee, hal bil soddon casho waa in la- in amnigooda lagu kalin garayaa waa tahay Eh, axmed cabdulaahi eh, wasiir ku-xigeenna waa ka soo noqotay galmudug deegaanadaasna muddaad ka soo shaqaysay aadaad uga warqabtaa sidee u aragtaa guulaha hirshabeelle iyo galmudug laga gaaray sideese lagu hanan karaa weli dhulka ku maqan ee al-shabaab ku sugan yihiin ee labadaas isteed ka tirsan horta waxaan bogaadinayaa aadna u soo dhoweynayaa guulaha laga gaaray labadaas sted wakhti badan ayaa la geliyey go'aamo adag ayaa laga qaatay guulo fiicanna waa laga gaaray ani ahaanna sida hadda aan dareemayo naqshadda ay ku socdo howlgalka hadda ahi naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon wey kaliya waxaan rabaa inaan uga laabto guulaha la gaaray see loo xijin karaa maxayse ka tahay hadeer ka dhiman ayaan dareemayaa waxaan hadda ta'kiidinayaa meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dowladnimada oo adeegyadii dowladda la geeyaa oo ha- dowladda federaalku ay geysaa adeegyadii looga baahnaayo wasaaradaha kulli ku lugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad samayso wada- wasaarad arrimaha guud ay adeegyadii maamulka wixii lagu saboodgaray inay samayso Waa tahay.
hay-adaha amnigu inay saldhigyadii iyo barnaamijkii looga baahnaa iyo securitigii iyo saldhigyadii iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho ah oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dowladnimadii oo meesha ka muuqata in la arko ee aysan noqon ciidankii howlgalka sameeyey oo meesha ayagu qabtay ayaa haddana amnigii ilaalinaya oo meeshii ayagii yacni markii ay- ay dagaal ka aadaanna shacabkii iyo waxay soo haraya dadkii maamulkaayo magacownaa wax macquulahoo qurxoon inaysan ahaynan dareemayaa ee ay lagama maarmaan tahay in la helo adeegyadii dawliga ahaa dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgallada looga soo horjeedo ururka al-shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan usoo laabtay barnaamijka waxaa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka al-shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaal celisa iyo qaraxyo khasaare geysta haddaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay inay dowladdu samayso si aanay u dhicin in al-shabaab deegaanada laga xoreeyey ayan dib dambe ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah Een, runtii waa sax waxaa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelihii laga horeeyay dib ugu soo noqdaan qawaariijtu marka ee, waxaan isleeyahay waxaa sababteedu ay kow noqonaysaa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidankii xoreeyey waa inuusan ku mashquulin ilaalintii iyo maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ama day biyo noqon lahayd ama ay wax wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama mata waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inayna ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ay ka madax bannaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqaybiyaan saddex marka loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kalena ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto sugay ma weyn ku soo weeraraan sugaysaa waana dabagashaa waana dabagashaa meeshay doonaan baa kula gayo waana dabagashaa laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka qodana kabacdina meeshaan u seexanaya hadhown way igu soo duulayaan way igu soo noqonayaan waxaas caqli maaha so marka marka waxaa la rabaa meelaha dulduleelada casharadii hore loo arkay casharada hore loo arko waktiyada ay khawaariijtu dadku soo gaadanayso walaa saraakiisha sare ciidamada ka hadlay waktiyada ay imaanayn soo noqonayn waa la yaqaanaa salaada subaxi iyo xiliyo makhribadii iyo wakti xoogaa dadku ay kala daadsan bay isku soo aadiyaan tricks ay isticmaalaan waxaa loo baahanya marka casharo in laga qaato oo meelahaas laiska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meeshii mar idaga allaha daga mar labaad idaga aniga allaha idago marka waxaan qabaa waxaan qabaa waa mahadsanto waxaan qabaa ciidanku inay hore u socdaan maamulkii iyo adeega bulshadana hay-adihii ku shaqdana ay imaadaan waa mahadsantahay brofesor daqare waxaa dowladda looga baahan yahay horta waxay tahay amniga in la sugo taa micnaheed waxay tahay meeshii ay dowladdu qabsato in adeeg bixintiina la geeyo horena loo socdo oo aan lagu dahin meeshii waa mid ka mid a waa tactikada maalinlahi hadda socota waxana waxaa lasoo afjari karaa military ahaan marka loo adkaado oo for example cadow waad ogtahay inuu degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin haysto agdegata iska horjeedaan uu dhacayaa mataqaanaa markasta duulaan waxbaa lagu soo samaynayaa laakiin ahamisha waxay tahay in xoog iyo xeelba la geliyo in dalkan la xoreeyo kulligii koonfurtan muxuu ahaye iyo bartamaha soomaaliya in fikirkan xag jirka laga nadiifiyo wax ugu fiican wayna socotaa axmed cabdulaahi inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaanada laga qabsaday al-shabaab ay mar kale weeraro roogalcelisa ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaase looga baahan yahay dowladdu inay samayso si aanay u dhicin goob al-shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
markaan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su-aasha koowaad meel cadow laga qabtay cadowgiina aan la baabi'in ee ayba dhici karto ayadoon waxyeello loo geysan inuu banneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colkii meesha ka bixiyey inuu u muuqdona og in labadooda mid un la weeraraa wax xilli walba dhici kara maaha wax la baciidsadana maahanoo la yaab ma laha in col nooloo meeshaan degani uu markuu doono ku soo weerari karo ilaadaa inaad weerarto u taagani wax lala yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay milatari ahaan xeryo ciidan leeyihiin xerada ciidanku ay leeyihiin iyo xerada ciidanka oo dowladdu leedahayna ay meel isu muuqda joogaan in qolo qolo weerarto inay xilli walba wax dhici kara tahay in la baciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeenna inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta maafiyadan caalamigaa oo ay xiliyada wax isu egegay sameeyaan boqolkii sagaashan wax isu egegay sameeyaan waxaa isu egeg in laga samaysto naqshado oo laga fakaroo la yidhaahdo shala wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa inay mar kale sameeyaan oo kuwa halkaa ka muuqdeen maxaan ka samaynaa qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kaloo dhacay aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu egekaan waan qabaa oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo wasiir maxamed mukhtaar isla su-aashan
runtii markaad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab ay same lagu hayo ma qabo meel inta ay ayaga galeen ee hadda ay haystaan oo ay maamulaan balse qarsoodi maaha inay isku dayayaan inay weeraraan sidaan ognahay daatin aan hore u sheegay laba kun iyo tobankii aa laga saaray magaalada muqdisho balse koo toban sana labiyo toban sano kadib waxay isku dayayaan inay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale haddii aad fiirso caalamka meelihiisa oo dowladaha waaweyn ay ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado samaynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badana geliya waa maraykanka maanta maraan fiirinaya labaatan afartii cashe ugu horreysay sanadkan maraykanka waxaa loo yaqaan mass shooting ama dadka laaysmada fara badan ka geystay ilaa iyo afartan dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah annaga marka maxaa nala galudbo hadda horta midda ugu horreyso macnaha waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababto ayagaa dhulka iskale ayagaa deegaanka iskale ayagaa dadka kale yaqaano horta waa in ayagaa siiyo muhiimada koowaad ayna dareemaan inay yihiin dadka hogaanka ka ah arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqaynta haydaha kala duwan ayada laftiga lagama maarmay annaga cilad dhallinyarada aan ku jirtaa jirto oo arrimaha jaadka ah sababtoo sida daadfar loo sheegay weerarada qaarkood waxay dhacaan garinkii hore amiin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askartii ay daareen ay seexdeen oo xalay ay qayirayeen marka laftigeeda qayb ayay ka mid tahay midda kale oo ayadana mar walba aan laga maarmayn oo meel walba ay tahay aan kusoo celcelinayn macnaha waxaa waaye isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arka dad la ciqaabayo oo gabay booskoodii oo sababta waxaa jiri jiray ciidanka waa la dili jiray macnaha qof macnaha markii uu maxkamad soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro haddii ay dayacad isaga ay ka imaado haddii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamadii lala xisaabtamayo rofesor daqare madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inay gebagabo ku dhowdahay wejigii koowaad ee dagaalada ay dowladda kula jirta al-shabaab wuxuuna xusay in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono koonfur galbeed haddaba maxay dowladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado wakhtigan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed arintaas waxay dadka iyo dowladduba uga dhigan tahay in amnigii muwaadiniinta la sugay mar haddii madaxweynuhu siduu halka u dhigay inta badan boqolkiiba siddeetan istiidyada galmudug iyo hirshabelle way soo dhamaatay arrintoodii markuu madaxweynuhu hadlayeen koonfur galbeed uu ka hadlayay waxay ka dhigantay haddii markaa wejiga labaad laga bilaabo koonfur galbeed iyo gobolada dariska ee jubbaland laga bilaabo waxay ka dhigan tahay ballanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamkii dowladda ku socotay inay arrinta already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo lix bilood aan ka badnayn inay kusoo gabagabooda ayaa rajinayaa waa markaa marka dowladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo jidadkan waaweyn iyo private sectorkan lacagaha badan ee dadka muwaadiniintu ay samaysteen markaasay nabadgelayaan waxaan u baahanahay waxay tahay muddo dheer dowladdu way dowladuhu way jireen ilaa carta waa way jireen waxaa dhimanayd go'aan adag oo dowladeed baa la weysanaa oo nabadgelyada tallaabo adag ka qaado oo canaasiirta mar kasta nabadda hortaagan wax tallaabo ka qaada ladaa oo right saxa kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiyiin cadow u yaqaana iyadoo cadowgii kale ay bannaanka taagan yihiin laakiin madaxweyne ama dowlad baahiday dhabtahayd ka jawaabto amniga xumad ahayd waa markii ugu horeysaan u malaynay anu intaan hadda ogahay madaxweynaha aan ku hambalyaynaynaa in koonfur galbeedna laga bilaabo bresinkii jubbalandna laga bilaabo muddo koobanna amniga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya loo nadiifiyo si markaa waqooyi galbeed soomaaliya lagna waqooyi beri puntland iyo markaasayto koonfur ay gabxaas ku qabsan lahayn aada umahadsantahay axmed cabdulaahi waa mahadsantahay xasan kaafi markaan soo koobo dowladda waxay uga dhigan tahay galmudug iyo hirshabeelle dagaalladoodana la soo gebagabeeyo oo khawaarijtii laga soo nadiifiyo koonfur galbeedna laga bilaabo iyo jubbaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyey xagga amniga ayay horta uga dhigan tahay dowladda soomaaliya shacban iyo wadowlan labadaba hadday bilaabatona wax weynoo faa'iidaha ku sugan waxay uga dhigan tahay wax la qiyaasi kara maaha in maanta la yidhahdo laba dowlad goboleedna waa lasoo nadiifiyey dowlad goboleedkii saddexaad iyo dowlad goboleedka afraadna waa uu ka bilowday xooggii dowladduna hal jahu u jeedaa haddeer bartamaha iyo koonfurtu awal hore saas ugu baahsanaaye intuu bartamihii ka yimid oo lasoo nadiifiyo dhinacii koonfurta keliya u jeedaa la yidhaahdo waxay noqonaysaaba dabayl hal jahaa u socota oo maalinba intaasoo xawaaraa goynaysa kuna tegi doonta derbiga xilli aan dheerayn guul weyn oo muuqatayna noqonaysaa sidaasaan aaminsanaha aniga maxaa mukhtaar ansiiyo aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farfiin siyaasadeed uu madaxweynaha u direeyey reer koonfur galbeed sababtoo waan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii macnaha waktiga madaxweynaha uu dhammaaday doodeeda ay taagan tahay marka farriinta uu diraya macnaa waxay tahay in ay dadka reer koonfur galbeed ay dedejiyaan inay ka heshiiyaan arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha militariga madaxweynaha marka macnaha waxaan dhihi karaa wuxuu ifinayey arrintaas ayuu ifinayay haddii laakiin aan usoo degno macnaha dhankan operationka ama macnaha howlgalka haddee waxa keenaba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia ay u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabkii ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaadi karaan macnaha waxay tahay in dabkaas meesha isku damiyaan inta aan ognahay marka in koonfur galbeed ay si xur ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan ama ha noqoto Hirshabeelle ama ha noqoto Galmudug meesha ka fogba hadda waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in loogu tago oo oo lagala dagaalamo ee sidoo kale dawladda waxaa macno weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhabo isku xiray in la furo runtii macnaha wuxuu wax badan ka bedelaa ee dhaqaalaha ayuu ayuu wax badan ee ka bedelaa marka ee sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa markuu dhahayay waxay ahayd in uu dadka reer koonfur galbeed laftigooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah dee ciidanka kuma ama howlo militar kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aan nahay waxaan u baahannahay diyaargarow waxaa loo baahan yahay qorshe waxaa loo baahan yahay dhaqaal waxaa loo baahan waxyaabo fara badan ayaa loo baahan sidee u aragtaa salaamullah in wejigii labaad ee dagaalka uu dhowaan ka bilaaban doono eh, maamulka koonfur galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay waxaan ognahay ee, galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aaga ama zoonka la sheega ama degmooyinka meelaha ay ku hareen khawaariijtu waa magaalada ceelbuura main ah inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isleeyahay ee, ten days time from today inay halkaas iska dhammaan karto horta waa isleeyahay ani aragtidaydu maximum ten to fifteen days maximum waa isleeyahay laakiin mas-aasha waxay ka taaganta waa hirshabeelle hirshabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay webiga wixii inta ka jira oo koonfurta ah ee, ee, hirshabeelle dhinaca webiga wixii galbeedka jira weli lama qaban waxaa marka eh, laga maarmaan ah galbeedka ama koonfurta ama webiga wixii xag ka jira ee hirshabeelle in la qabto sifaha lagu qaban karana waa laba arrimood ciidankii deegaanka iyo ciidankii dowladda oo wada jira inay operationka galaan waa kow labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo waa jid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim u iyo amnigaba marka gobolkan shabeellada hoose afgooya laga bilaabo ilaa lagu geeyo buurxaka inta u dhexaysa aaggaas waxaa laga maarmaan ah hirshabelle koonfur galbeed halkaasaan ugu danleeya in halkaasa laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo tallaabayaan haddaad galbeedka iiraan aad ka webiga wax galbeed ka jira aad ka bilowdo oo shaqo ka bilowdo waxaan shabu ku jirin een, shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmanayaan soo gelayaan oo waddada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbayaan halkaasna back up ay siinayaan kuwa hadda jooga axmed cabdulaahi dowladdu waxa ay sheegtay in al-shabaab lagala dagaalamayo dhinaca fekerka shalayna waxaa soo gebagaboobay shirkii culimmada ee muqdisho ka socday haddaba muxuu yahay doorka culimaa udiinka soomaaliyeed marka laga hadlayo howlgallada ka dhanka al-shabaab
su-aashaas waa muhiim xasan kaafi shirkan horta in la qabto aad ayuu soomaaliya guul ugu yahay guud ahaan dowladda soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan guracan oo khawaarijiga ayay tahay doorka culimada waa muuqdaa waana cadyahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku- ku sheegeen culimmadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in lala dagaalaana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaaray waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimmada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba ku bogaadinayo waxaan yacni fawdada ah oo fawdada diineeda wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyey la afqabtay la isku keenay manaahijtii kala duwaneed oo carrada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah soomaaliya inay dhammaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlusunna waljamaaca saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaa ansiyo maxaa mukhtaar dagaalkan shabaab salkiisaba wuxuu ku hayaa fikir macnaha ee qalad ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxaa guula midda ugu horeysa waxay tahay in ee, dhinacyadii kala duwanaa ama kaaracatida duwanaa ee wadaadada inay inta isu yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay meel- mowqif isla wada qaataan taa horta laftigeedu waa guul midda labaadoo guul ah waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhihi karto waxan waa sax waxan waa qalad macnaha oo diiniyan oo laysku wada waafaqsan yahay ayadana macnaha waa guul kale oo aada u muhiima ee midda saddexaad oo oo aan isleeyahay hadda ee, iyo wixii ka dambeeya waa looga baahan yahay waxay tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeenna sababtoo ah macnaa eh, dee way fiican tahay in youtube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxnaa hadda waxaa loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilan ayagaba macnaha dadka ay soo dirayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qardan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalo imaada ama da- deegaan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka annaga waxaan u baahannahay eh, doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogaan oo oo, eh, furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arrintan aysan ahayn in arin ku kooban ciidanka iyo dhalinyarada ay horkacayaan wadaadada cabdulaahi maxamed aadan doorka culimmada soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka al-shabaab qaab noocee uu noqon karaa aad baad umahadsan tahay xasan runtii madaxweynuhu wuxuu yidhi annagu dowladdii baan nahay haddaad tihiin culimmadii dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiinu ku dhaqno adinkuna aad nagula xisaabtantaan keenoo isku soo raaca wacyigelintu waa labo wacyigelinta mid waxaa waye waa in culammada ay guruub guruub marba intii la qaadi karaa ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan ciidamada dhiirigelin loo sameeyo oy la kulmaan u sheegaan hawshaan ay wadaan inay tahay howl islaami ah howl diini ah howl waajib ah howl qarannimo howl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxaa lagama maarmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u samayso maalmo gaara ama wakhti gaar ah oo ay culummadu ku soo bandhigaan wacyigelinta joogta asbuuci mar brofeor dhaqare adaa soo gebagabaynaya muxuu yahay doorka culimmada soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha al-shabaab doorka culimmada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay waa inay magac u bixiyaan obreshka dagaalka ama nimankan haddeer mixnada noqda yararka waxay yihiin dadku u sheegaan way sheegeen nimankaas waxay dhaheen waa khawaarij alculamaa warafatu alambiyaa nimankan waa wakiiladii ambiyada taas waata waa midda ugu fiican wey midda labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta iyo ceelbiyood kasta tagaan oo aysan laabanin oo dadka u sheegaan waxaa laga yaabaa dad shacabku inay qaarkood dhihi karaan dowladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimmadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa midda saddexaad ee la rabana waxay tahay culimmadu waxay ka imaadeen shanta qaaradood intaadan oga waxaa la rabaa inay kaambeyn ciidanka lagu taageerayo moralkooda iyo dhaqaalahooda iyo mataqaanaa logisticada inay sameeyaan waa laga rabaa marka culimada midaasaa laga rabaa shacban wax xukumanaa shacbi ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa howlgalka socda ee nabadda ma aha dowladdu ama dadkeennu inaan colaad ka shaqaynayno waxaan ka weysanay wiilasha yararkaa war aan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiifa aan noolaanayna daaye iyo ma ay noolaan maysaan waa intaa keli wax lasku hayo marka ayagana waxaan ugu baaqayaa intay goori goor tahay cidna idama haystay dhallinyarada yararkow waxbarashada galo oo nidaam dowladda u tago oo ka baxa waxaad ku jirtaan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirtii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelya